madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kadib doorashadiisii waraysi uu siiyey v o e da ku sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta koowaad siinayo boqolka maalmood ee ugu horeysa dowladiisa amniga uu ugu horeeyo boqolka maalmood oo ugu horeysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo iyo economic recoveryga legal frameworkigoodiya horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood oo ugu horeyso magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto si aanu xaqiijinana amniga muqdisho muqdisho dhexdiisa le kuma xaqiiji karno labada shabeelle iyo bannaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheeda intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkan waa la kaashi doonaa arrimaha amni oo dhan weli waxay dowladda cusubi ka howlan tahay isbedelka maamulka iyadoo taliyaasha ciidamada oo ah halboolihii ay ka imanaysay qorshaha cusub ee madaxweyne xasan sheekh ay weli ku sugan yihiin xaalad hubanti la-aan ah oo aysan ogeyn in xilka ay sii hayn doonaan iyo goorta la bedeli doono waana tan keentay walwalka dadka qaarkiis ay qabaan ee dhinaca amniga ah dhinaca kale al-shabaab ayaa saddexdii bilood ee u dambeysay waxay kordhiyeen weeraradii ay ka geysanayeen soomaaliya haddaba maxay tahay al-shabaab sababta ay u kordhiyeen weeraradooda waxaan su-aashaasii weydiiyey taliya ku-xigeenkii hore ee nisa cabdisalaam guuleed oo hadda ka faallooda arrimaha amniga
al-shabaab horta weerarka sababtay u qaadayaan iyo markay qaadayaan waa go-aamo ayaga u yaallo inta badanne xog laga helo oo sheegaysa inay weerar soo yihiin way dhacda laakiin inay weerarka baahsan ee meelo badan ay ku kala qaadayaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin sooma bandhigaan lamana ogaado laakiin qiyaasta aan ka haysano iyo waxyaabaha hadda socda maadaama madaxweyne xasan sheekh uu dagaal ku baaqay oo hadaladiisii kow bilow saddex ay ahayd inuu dagaal qaadayaan ayay laftooda al-shabaabka ay leeyihiin waxaan ka jawaab celinaynay waxaan la dariraynaa waxaan maaragtay go-aana qaadanay waxay u muuqataa inay inay doonayaan dowladdan intaysan xididaysan aysan cagaha dhulka dhigin inay inay dagaal toosa ku qaadaan awoodoodana muujiyaan tan kale al-shabaab shantii sane lasoo dhaafay wax dagaala ma gelin oo xoog leh marka awooddii ay kaydiyeen iyo dhaqaalihii ay kaydiyeen ayay soo bandhigayaan dowladnimada iyo waxa ay rabaan inay adduunka usoo bandhigaan waxaan isleeyahay murquuhoodii ku muujinayaan marka waa fursad ay haystaan maanta oo ay kula dagaalamayaan dowladda cusub iyo maamulka cusub oo weli awood u yeelan inay inay ka hor tagaan awoodda al-shabaab ay soo bandhigayaan deegaanada iyo qabiilada qaar ayay hadda al-shabaab kala kulmayaan iska caabin iyo diidmo kadib markii ay dadku u dulqaadan waayeen cadaadiska iyo lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan cabdisalaam guuleed ayaan weydiiyey bal haddii la dhihi karo al-shabaab waxay markii ugu horreysay wajahayaan kacdoon deegaan ama mid qabiil oo iyaga ka dhan ah
al-shabaab waxaa maanaysaa inay mediada ay controlayaan oo iyaga propagandane ay isticmaalayaan oo maarata warbaahintii ay maaragtay qaabkii loo isticmaali jiray ama lagu yaqiina qaaba inay u isticmaalayaan hadda qabiiladii magacoodii iyo inay qabiilla darisan yihiin iyo handadaadiisoo marka dagaalka hiiraanka ka bilowday mudday al-shabaabku hiiraan haystay dadka hiiraanna dhibaato weynay ku hayeen iyo galmudug iyo galguduud runtii mudday culays ku kor hayeen dadkaasuna waa qabiilada dagaalamo ayaguna isla dagaalama cid kasta oo day u arkaan khatarna la diriray ahaayeen marka dagaalka iyo hadda etoobiya u aadeen shabaabku waxay marayeen dhulkaas hadda dagaalada ay qabiilka kula dagaalamaya hiiraan wuxuu ahaa dhul mariin u ah waxay ka deminayaan telecommunication ee taleefanadii deminayaan sanadkii lasoo dhaafa culayskaasay ku hayeen aashooda iyo xoolahooda iyo dhibaatay ku hayeen marka qabiilkii waxay u arkeen inay tahay fursad maadaama madaxweyne xasan sheekh uu ku dhawaaqay in dagaal dhab ay la geli doonaan kalsooniyay ka heleen dowladdii soomaaliya iyo baaqii madaxweynaha taasuna waxay kadidaylo u siisay in fursaddan shabaab looga faa'iidaysto layska dulqaado culayska ay ku hayaan shabaabna ayagoo ka jawaabaya wixii qabiilka oo dhaqaaqa u sameeyey ayay ciqaab dhaba ula yimideen shabaabna ma ahan qabiila waa system waa awood jirta weeyaan marka dowladdii inay kaalmo saxa la gaarto dadkaas qabiiladii kale inay gacan u fiiso furimaha dagaalka inay badiso oo shabaab lagala gelayo ayaa ayaa ayaa muhiima waxaan isleeyahay kulliba qorshahaas waa jiraa waqtiga uu soo ifbixi doona iyo waxtarkiisana dowladda laga sugaa cabdulaahi maxamed cali sambalushe taliyihii hore ee nisa waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirka gaashaandhigga uu hogaaminayay uu tegay deegaano ka mida hiiraan lana kulmay rag hubaysan oo deegaanadooda ka difaacanaya al-shabaab waxaana weydiiyey bal haddii weeraradii ugu dambeeyay ee hiiraan ay jawaab u ahayd booqashadoodii iyo kacdoonka dadka deegaanka falastiin waa mahadsan tahay marka ugu horreysa inna lilahi wa inna ilaa raajicuun waxaan rabaa inaan halkan aniga tacsitiiraayal aan uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee bermageydada ahaa ee shacabka ahaa ee maalo dhaweed sida dhaqada ee shaab ay ku laayeen dabcan waadana dareemi kartaayo nimankaasu hadda shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin ciidan macwisley ama ciidanka hadda loo bixiyey ciidanka dibuxoreesha deegaankana ma weerarin waxay si doqonnimo ah oo naxariis darro ah ay u laayeen dad masaakiin ah oo maraayo waddo oo hadda dagaalna aan ku lug lahayn ciidan dowladeedna aan ahayn ciidanka deegaanka hubaysanna aan ahayn waxay ku mu- waxay muujinaysaa marka hadda annaga booqashadeena jawaab uma ahan waxay muujinaysaa inay xanuunsadeen kadibna ay isku dayayaan si overreaction ama si ka badbadisa inay rabaan dadka inay xanuujiyaan ayagoo isku dayaya inay baqda geliyaan dabcan waxayna kasoo horjeedaan in dadka deegaanka ay ku kacaan oo ay ka hor yimaadaan si ay qabaa'il kale iyo deegaanada kale aysan ugu daysanin weerarkaas marka mid fulinimo ah ayuu ahaa mid hadda jawaab u ah annaga socodkeennana ma ahayn haddii uu socodkeenna uu jawaab u yahay meesha ciidamada aan booqanay ay joogaan iyo saldhigyada ciidamada ha noqdaan kuwa dowladda ama ha noqdaan kuwa deegaanka ayay weerar lahaayeen al-shabaab ayaa cabsigelin joogtaha ku hen jiray dadka deegaanka iyadoo waqtiyadii lasoo dhaafay ay adkayd in dad shacab ahi ay ka horyimaadaan amarada al-shabaab haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh oo iyadu ku dhawaaqday in ay dagaal la geli doonto al-shabaab sidee uga faa-iideysan kartaa fursadan oo gacanna ugu fidin kartaa dadka deegaanka ee iyagu gartay inay iska difaacaan al-shabaab waa kan mar kale taliyihii hore ee nisa xildhibaan sanbalulshe horta already waa laga faa'iidaystay oo shabaabku waxay joogeen intaan hadda laga horeynin deegaanadaas ka hor laga bilaabo matabaan ilaa afka beledweyne oo meel ceelgaal la yidhaahdo agtiisa ay doogeen oo laamiga dheer ee isku xira hiiraan iyo galmudug iyo galmudug iyo puntland waa complete waa xirnaa waxaa kala xirnaa degmada maxaas iyo degmada matabaan degmada matabaan iyo degmada beledweyne degmada beledweyne iyo degmada maxaas saddexdaas degmana waa la isku furay dhul u dhexeeya masaafadiisu dheeyahay boqol iyo labaatan kilomitr oo dhirar ah ma- iyo boqol iyo konton kilomitr oo balaca ayaa la xoreeyey oo taaka ka mid a haddaysan shabaab joogin taaka ka midana uusan qatar amni ama qatar argagixiso aysan ka imaanaynin taas waxay ku ti- wad- ku timaada wada shaqaynta deegaanka iyo dowladda dowlad sababta hadda ay shabaabku ay sida xooga badan ay dadka u ca- cadaadinayaan ee u xanuujinayaan waxay tahay for the first time dadkii iyo dowladdii ayaa isla jaan qaaday oo halka dhinac kasoo jeestay iyo dabcan qaybo ka mid a ama beesha caalamkoona kaalmaysa culayskaas ayay dareysan yihiin dowladduna hadda istaraatijigeeda waxaan isleeyahay anigu hadda inkastoo aan executive ka tirsanayn inay tahay waxa la yidhaha hybrid warfare dagaal isku dhex jira oo dadweynaha iyo dowladda iyo beesha caalamka ay iskaashanayaan si concertor ah ama si wada jir ah oo loo wajahayo khatarta cadowga ka imaanaysa marka dowladdu hadda gacan weyn ayay siinaysaa dadka deegaanka si xoog badan ayaynay operationkii ugu horreeyey oo bishii hore dhacay ay gacan uga geysatay haddana kuwo fara badan oo meelo kala duwan ka dhici doona ayay ayaga iyo dadweynaha deegaanadu ay isla qorsheynayaan iyo maamul goboleedyada xaaladda macluusha ee ka jirta soomaaliya ayaa dadka qaar xaaladda la socdahay waxay saadaalinayaan inay saameyn ku yeelan karto dagaal xilligan lagu qaado al-shabaab iyadoo deegaanada ay abaartu sida xun u saameysay ee u baahan gurmadka deg dega ah ay ugu horeeyaan koonfurta soomaaliya iyo bartamaha marka laga soo tago ballantii madaxweyne xasan sheekh ee la dagaalanka al-shabaab waxaa dhinaca kalena hadda kusii qasbaya dowladda inay tallaabo qaado si loo xakameeyo weerarada isxigaga ee al-shabaab ay geysanayaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaynu isku dayna inaanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya oo ugu horeeya wasiirka gaashaandhigga si aynu arrimahan wax uga weydiino balse ma aanan helin marka ugu horeysa aynu helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda